tan iyo markii xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ay bilowday dhexdhaqaaqa doorasho qof iyo cod ah waxaa isa soo taraya aragtiyo kala duwan oo ay dhiibanayaan bulshada soomaaliyeed geyga soomaalida meel walba ay kaga nool yihiin odayaasha iyo waxgaradka magaalada beledweyn ayaa soo dhoweeyey nidaamka doorashada qofka iyo codka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu ku dhawaaqay shacabka magaalada beledweyn ayaa sheegay in doorashadu uu muwaadinka soomaaliyeed uu ku dooran karo shacabka magaalada beledweyn ayaa sheegay in doorashadu ay muwaadiniinta soomaaliyeed ay ku dooran karaan madaxweynaha ugu habboon ilaalinta dalka soomaaliya islamarkaasina ka shaqayn kara aayaha dalka iyo dadka soomaaliyeed oo ku hadlaya magaca dhaqanka gobolka hiiraan waxaan soo dhowaynaynaa qorshaha qof iyo cod doorashada dalka laga qabanayo aad baan u soo dhowaynaynaa waa taageersannahay raalli baan ka nahay waxaan ka baxaynaa dhibkii koox gaar ahoo danaystayaal ay wateen oo xoogga lagu dooranayo inaan ka baxna aad aan u soo dhowaynaynaa dowladda waxaan leeyahay dadaalkeeda aad baan raalli ugu nahay kor allaha ka dhigo waan soo dhowaynaynaa doorashadii qof iyo coda raalli baan ka nahay waa taageersannahay kuwa diidaana dulmilooyin waay waa kuwa fidnaa waay waa raalli baan nahay waan soo dhowaynaynaa
qaalid waa mahadsan tahay magacaygu waa maxamed cali garaad gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada mutabaan waxaan u arkaa dalku inuu doorasho qof iyo cod aado inay dadku kalsooni codkooda wax ku doortaan waa wax aad iyo aad u qiimo badan wax dalku maaragtahay u baahi qabo na sugayno idamka ilaahay siday dowladda dhexe ay meel maridaba dowladda federaalka soomaaliya siday meel maridaba waa barnaamij aan ku qanacsannahay waana barnaamij faa'iido weyn dadka u leh waayo qof dadka loo soo magacaabay warqad lagu soo saaray iyo qof dadka codkiisa iyo afkaartiisa ku yimid waa kala qiimo badan yihiin waana kala rabitaan wey yihiin marka faa'iido weyn ayay dadka u leedahay bulshada soomaaliyeed inay codkooda iyo maaragtahay aragtidooda iyo afkaartooda ay ku ciilbaxaan waa waxaan soo dhoweynayna waana wax aad u qurux badan bulshadana faa'iidadii boqolkiiba boqol ay ku qabaan dowladdii qorsheeda waxaan leenahay meeshay maaragtahay wax maraan wax meel aad u wanaagsan waaye waana meelaan soo dhoweynayno dalka mustaqbal iyo rajo weyn ayaan ka leenahay in dadkeenna iyo maaragtahay dadka soomaaliyeed ay isdoortaan ayagoo qof iyo cod ah qofku uu maaragtahay qofkuu rabo uu u kaambeyn garay karo codna siin karo wax aad u qurux badan waaye waxaan mustaqbalkeenna maaragtahay iftiin weyn iyo ififaallo qurux badan oo baaggaran qurux badanaa noo soo baxaa waxaan leeyahay marka dowladdu meeshay ka wado ha ka sii laba jibaarto waana ugu hambaliyeynaynaa faa'iidada ay leedahay doorashada qofka iyo codka dadku dalku waa maaragta waa hormaray waxbarashada dadku maaragtahay dhallinyar waxbaratay rag aqoon-yahaniin educator ah ayaa jiro kuwaasoon u helin fursadda markii magacaabis la yidhaah aan u helin fursad inay dalka iyo dadka xukumaan waayo marka doorashada qof iyo coda markii la yidhaahdo dadku waxay helayaan qof ay soo saarteen oo educator ah ku qanacsan yihiin aragtidoodana ku shaqeeyo aqoonta iyo waayo aragnimada iyo khibradda iyo waxbarashada uu bartayna uga miro dhala karo ayay helayaan marka waana arrin loo baahnaay wakhti horeeto faa'iido weyn ayayna leedahay waa isxaaq salaad maxamed dhalinta magaalada beledweyne ka mid ah doorasho hal qof iyo cod ah waa anfacaysaa bulshada soomaaliyeed dhammaanteed waxaana u daliila inay anfacayso midii ka dhacday somalilan wiil yar ayaa waxa uu leeyahay kaarka aan haysto waxaan maanta aan ugu awood sheeganayaa ninka madaxda ahaa ee aan sidaan rabo wax ku maamuli jirin bulshada haddii ay hesho micnaha qof iyo cod qof kasta mas-uuliyadda oo wadanka ayuu dhinac ka qaadaya laakiin haatan waxay u muuqataa mas-uuliyadda in yar ay saaran tahay inta kalena ay xorriyad ay leeyihiin doorashadii cod haddaa maqashid waa mas-uuliyadda aan wada qaadno oo wadanka waana soo dhowaynayaa fikirkaas waana fikir fiican taas oo uu sheegay madaxweynaha dalka xasan sheekh maxamuud haddii ay sax tahay oo dhab ay ka tahay oo ku dhawaaqay oona ka dhabay doono waa aan ku guulaysan doonnaa